بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان, مجالس رمضان لفضيلة الشيخ cabdi kariim xasan xoosh
fadlan ku soo dhowaada fadhigii koobaad alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa sayidina muxammadin wa aalihi wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku jiraa bishii ramadaan waxaynu joognaa jimcihii koowaad ee bisha ramadaan baynu joognaa bisha ramadaanna fadaa'isheeda waa laga soo warramay khudbad hore ayaa lagaga warramay waana laga dheragsan yahay waa bil yacni khayr badan marka bisha in laga faa'iidaysto ayaa aad iyo aad inoogu habboon maalintii waa soon habeenkiina waa qiyaam waa kicitaan markaa la kaco oo salaatu taraawiix la tukado marka mid walbana fadli weyn baa ku sugan waana bishii qur'aanka la soo dejiyey marka akhrinta qur'aanka la akhrinaayo waa in la badiyaa siduu khatiibku waa inagu baraarujinayo shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bishii ilaahay qur'aanka soo rogay saas aawadeed akhrinta qur'aanka la akhrinayo waa in lagu dadaalaa oo la badiyaa dadaal ziyaada ah waa in lagu sameeya soonkana waa in la ilaashadaa kelmad yar oo kooban haddaan soonka ka sheego soonka waa rukni ka mida arkaanta islaamka ee shanta ah ayuu ku jiraa buniya alislaamu calaa khamsin waxaana ka mid ahaa wa siyaamu ramadaan bisha ramadaan in la soomaa waa tiir tiirarka islaamka ee shanta ah ka mid ah fadli weynna waa ku sugan yahay waana waajib nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay kullu camal ibni aadama lahu xadiisulqudsi uu ilaahay ka soo wariyey inuu ilaahay yidhi camalka bini aadamku sameeyo dhammaantii isagu u sugnaaday ila asiyaama fa innahu lii soonka mooyaane soonku anuu ii sugnaaday wa ana ajdii beh anana ka abaalmarina marka camalladii kale waa laga fadilay oo soonku waxay yidhahdeen culammadu waa camal sir ah oo addoonkiiyo ilaahay u dhexeeya yacni ruuxu waa dhici kartaa inuu muuqaalka muujisto inuu sooman yahay uu hoostana wax ka cuno dee markaa ma soomin ee isagoo soonkii la imanaya riyaagii lama imanayo istus lama imanayo marka sawaabka iyo ajarka lagu bixinayo soonka ayaa camallada kale ka duwan baa laga tilmaamaya sida xadiis kaleba ku soo aroortay yacnii shay kastoo khayra qofku sameeyo toban la mida ayuu ku helayaa soonka jazaagiisa ilaahay umbaa garanaya waayo waa min qabiili sabri yacni noocii sabirku ka mid ahaaday innamaa yuwaffa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaaba kuwa sabraaya ajarkooda waxaa loo dhammaystiraa oo loo kaamil yeelaa xisaab la'aan soonka waxyaalaa buriya waxyaalaha soonka buriya sida la ogsoon yahay waxaa ka mid ah alaklu washurbu waa cunitaanka iyo cabbitaanka ogaan wax loo cuno oo loo cabbo yacni badheedh isagoo ruuxu garanaya bimacnaa is-og uu wax cuno oo wax cabbo haddii ilowshiya ay ku dhacdo oo intuu is-ilaawo uu wax cuno ama wax cabbo soonkii kama jabin soonkiisina waa u dhammaystiray sida nebiguba sala allahu alayh wasallam axaadiista qaarkood uu ku sheegay laakiin ruuxa badheedh wax u cuna ama wax u cabbaa soonkiisi waa bura oo waxyaalaha laga soomaayo cunitaankii cabbitaanka ka mid ah shayga labaad ee soonka buriyaa waxay tahay maa fii macna alakli washurbi waa wax cabbitaankii iyo cunitaankii la macno ah oo sanku wax ka qaatay yacni cunitaankii iyo cabbitaankii bay la mid tahay dadka qaarkood markay waxba cuni kari waayaan waa ta sanka markaysaa markaa loo mariyo waxyaalaha sharaabka ah oo sanka laga siiyo yacni waxbaa sanka laga gelinayaa calooshaa loo raaridayaa waxaasaa markaa waxa weeye yacni loo raacinayaa sharaabkii nebiguna wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman sandaarsiga ku xeel dheerow inaad sooman tahay mooyaane ruuxu hadduu sooman yahay waa inaanu sandaarsiga ku xeel dheeraan waa inuu si yar biyaha sanka markaa u gaadhsiiyey laakiin aanu aad u fiiqsan waayo dee daloolada sanku waxay u daloolaan markaa xagga markaa calooshay u dhacayaan wixii maraa marka biyihii hadday sanka rooraan calooshay tegayaan sidaas aawadeed buu nebigu u diiday sala allahu alayh wasalam ruuxu markuu sooman yahay inuu sandaarsiga ku xeeldheeraado macna alakli washurbi waxa kaloo leh oo cunitaanka iyo cabbitaanka la macna ah sayloonnada dadku ay qaataan oo isku xidhaan sayloonkii wuxuu qofka ka deeqayaa ama kaga fillaanayaa cunitaankii iyo cabbitaankii muddo badan baannu ku noolaan karaa sayloonkaa lagu xidhaa waxaa la mid a haddii dhiig lagu shubo waayo dhiiggani cuntadii cabbitaankii waxay isu rogayaan hadhow dhiig waana wuxuu awoodda qofku ku yeelan waxyaalaha macna alakli washurbi cunitaanka iyo cabbitaanka la macno ah soonkii waa burinaysa shayga saddexaad ee soonka burinaya waxa weeyaan waa attaqayu camdan waa in ogaan qofku isaga keeno mataga oo nabigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam man daracahu alkhayru falaa qadaa calayh waman istaqaa'a falyaqdi ka mataggu ka qaalib noqdaa qalle ma saara yacni mataggii isagu iskama keenin mataggii baa ka qaalib noqdo deedna saasuu uga soo baxay soonkiisii waxba markaa ma noqonayo waman istaqaa'a falyaqdi kii iska matajiyaa ha qalleeyaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam marka ruux hadduu iska matajiyo soonku waa ka buray waa shayga saddexaad ee soonka burinaya shayga afraad ee soonka burinayaa waa alxayd wanifaas waa xagga dumarka waa in dumarka ay ka yimaadaan ama dhiiggii dhalmada ama dhiiggii caadada uu ka yimaado labadaa dhiig hadday ka yimaadaan mid ahaan uu ka yimaado soonku waa ka buray maantoo dhan hadday soomanayd oo qorraxdu markay liiqa dhigtay dhiiggii xaydku ka yimaado iyadoo dacal qorraxdu muuqato maalintaa soonkay soontay waa buray waana inay qallaysaa fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi walaa nu'maru biqadaa'i asalaa ayaa caaisha radia allahu canha wa ardaaha ay tidhi yacnii wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam baa waxaana haleeli jiray inaannu xaydno oo dhiigga caadadu naga yimaado haddaannu dumarka nahay ayay tidhi waxaa nala fari jiro nala amri jiray inaannu soonka qallayno salaadda inaannu qallaynana nalama amri jirin yacnii gabadhii caadada qabtay salaad iyo soon midnaba lama iman mayso oo salaadna kama ansaxayso soonna kama ansaxaayo ha yeeshee midna qalla kaga waajibaaya midna qalla kaga waajibi maayo qallu wuxuu kaga waajibayaa soonka fa kunnaa nu'maru biqadaa'i asawmi wala nu'maru biqadaa'i asala dhiigga nifaaskuna waa la mid oo wuxuu la mid yahay dhiigga caadadu la mid yahay shayga shanaad ee burinaaya soonka waa aljimaac waa galmada galma haddii la sameeyo soonku waa buray oo soon ma jiro weliba ruuxa markaa galmada la yimi ee sameeyey waxaa ku waajibaya kafaare iyo qadaa ku waajibaya ashyaada kale waxay waajibinaysaa qallo keliya laakiin galmadu waxay waajibinaysaa in lala qalleeyo maalintii kafaara gudna la raaciyo kafaara gudkaa la raacinayaa wuxuu noqonayaa addoon in la xoreeyo markaa hadda lama helo waxaa looga gudbayaa tee ku xigta ayaa looga gudbaya oo waxay noqonaysaa in lixdan maalmood oo xidhiidha inuu markaa sugo lixdan maalmood oo xidhiidha taa hadduu awoodi kari waayo ruuxuna wuxuu quudinayaa lixdan miskiin ta hore waxa weeye waa laba bilood oo markaa mutataabicayn inuu sugo ilahaasiisay doonaan muuqda almuhim qalle iyo kafaara ka waajibaya galmadii ka waajibaya ashyaada kale ee soonka buriya waxaa ka waajibaya qalle keliya ka waajibaya ashyaa badan oo kale culammadu waa sheegaan oo ay ka mid tahay waalida ruuxu hadduu waasho isagoo sooman soonku waa ka buray waayo ruuxa markaa waalani ahlucibaada ma aha marka hadduu miirsado waa inuu maalintaa qalleeya jamaahiiru ahlicilmi siday yidhahdeen waa saas wa kadalika jamaahiiru ahlicilmi waxay kaloo yidhaahdeen ruuxa hadduu gaalnimo ku dhaco yacni isagoo sooman soonkaasi waa ka buray sida hadduu ilaahay caayo ama rasuulkiisa caayo ama diinta islaamka caayo waayo ashyaada dhammaantood waa gaalnimo in ilaahay la caayo ama rasuulkiisa la caayo ama diinta islaamka la caayo ama malaa'igta la caayaa waa kufri iyo gaalnimo wey oo wax milladda laga baxayo iyo diinta laga baxayo nacuudu billahi min dalik marka ruuxii ay ka dhacdaa yacni waa inuu soo islaamaa maalintaana waa inuu markaa qalleeyaa ow qadaa la yimaadaa sida jamaahiiru ahlicilmi ay yidhahdeen soonka waxyaalo badan oo nuqsaaminayaa jira ajarkiisa waana waxyaalaha fisqiga iyo dembiyada iyo macaasida iyo beenta iyo xanta ashyaada noocaasoo dhammi ajarkii bay nuqsaaminaysaa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man lam yadac qawla azuuri waalcamala bihi waljahla falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca tacaamahu wa sharaab kaan ka tegin baa nebigu yihi sala allahu alayh wasalam hadalka beenta ah iyo waxa baatilkiiyo xumaantaa samaynta la samaynaayo iyo xadgudubka kaan ka tegin fa laysa lilaahi xaajatun fii an yadaca tacaamahu wa sharaabah ilaahay dan kama laha oo kama raalli ahaa loo jeedaa inuu ruuxu iska daayo cunitaankiisa iyo cabbitaankiisa markaa soonuu jecel yahay maaha culammadu waxay yidhahaan ajarkaa ku nuqsaamay jamaahiirta culammadu saasay yidhahdeen sheekh culamadii islaamka ka mida oo ibnu xasmi la odhan jiray ayaa isagu wuxuu ku tegey dembi kastow ruuxu la yimaadaa soonka waa ku buraya laakiin culammada badankoodu ra'yigaa may qaadan ee waxay yidhahdeen sawaabka iyo ajarka ayay tegsiinayaan macaasida iyo dembiyadu ama nuqsaaminayaan laakiin soonka burin maayaan oo qalla kama waajibaan qalle kama waajiban marka aad iyo aad ha laysaga ilaaliyo waxyaalaha dembiyada iyo waxyaalaha macaasida ah aad ha laysaga jiro ruuxu markuu afurayana kasab xalaala waa inuu ku afuraa kasab xalaala waa inuu ku afuraa oo xaaraan inuu ku afuro waa inuu iska ilaaliyo kelmaddaa kooban baynu soonka ka sheegnay markaa su'aalo soonka ku saabsani haddii ay jiraan insha allahu tacaala waxaynu isku dayaynaa inuu ka jawaabno wallahu aclam haa su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxa awoodi kari waayo inuu soomo ee fidyada laga bixinayo yacnii sidee looga bixinayaa ma mar baa laga wada bixinayaa mise maalin walba gaarkeedaa loo bixinaya jawaabtu waxay tahay dadka fidyada laga bixinayaa ee fidya ay ku waajibtay in laga bixiyo maalintii walba waa in miskiin wax la siiyo la quudiyo waxa lagu quudinayo la siinayaana waxay noqon karaan raashin bisil waxaanay noqon karaan mid qeedhina raashin qeedhina wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun tacaamu miskiin baa allah yidhi marka in lacag laga bixiyo aayadda laguma sheegin cunto in la bixiyaa la sheegay lacagtana khilaaf baa ku jira culammada badankoodu waxay leeyihiin lacag in lagu bixiyo ansixi mayso oo ansax maaha bay yidhahdeen jamaahiirta culammadu saasay mareen saas aawadeed waxa ixtiyaad badan oo axwad ah oo dadaal badan sida la hubo in markaa lagu bixiyo ee mid laysku hayo ma ku ansaxaysaa mise kuma ansaxayso aan la samayn marka raashinkaasi inuu qeerin yahay waa suuragal raashinka qeerinka ah ee la bixinayaa intuu noqonaya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waa mud bay yidhahdeen yacani lix boqoloo garaam meelahaas yacani dheglaya wax yar culammada qaarkoodna waxay yidhahen waa intaa labalaabkeed waa kiilo iyo laba boqoloo garaam waa nisfu saac labada qowlna waxa qawisan qowlka odhanaaya nisfu saaca ayaa qawisan oo waxa u daliila miskiinka qadarka la siinaayo markuu xajka ka warramaayey nebigu sala allahu alayh wasallam fidyada xajka waxa uu sheegay nisfu saac in la siinaayo aw acim sittata masaakiin likulli miskiini nisfu saac yacnii miskiin kasta in nisfu saac la siinaayo ayuu mawdic kale oo aan soonka ahayn nebigu ku sheegay waa taqdiir nebigu qadaray oo uu sheegay miskiinka waxa la siinaayo marka taqdiirka culammada qaarkood ay ku qadareen mudka taqdiirku meel kale nebigu ku qadaray in looga qiyaastaa ka fiican marka kiilo iyo laba boqoloo garaam waa in markaa la siiyaa oo quutul haalibka ah waxa dadku cunayaan ee ugu badan haddii raashin qeedrhina aan la siinaynin waa in calooshiisa loo dhergiyaa dadka qaar waxay sameeyaan intay yidhaahdaan miskiin baan afurinayaa ayaa laga yaabaa wax yar oo dee afuraad ah yacni laba xabboo saambuuse iyo dhowr xabboo timir iyo imbiye ah inay siiyaan ta noocaasi ma aha itcaamki quudintii la rabay qofka wax markaa miil ahaan yacni markaa dherginaya ayaa looga jeeda tanna idcaam ma aha markaa saas aawadeed raashin bisilla waa la bixin karaa saas aawadeed anas ibnu maalik saxaabigii la odhan jiray markuu weynaaday ee da' noqday waa cimriyey ee uu soomi kari waayey ramadaan markay u soo gasho wuxuu samayn jiray habeenka ramadaan ugu dambeeya ayuu casuumad samayn jiray soddon miskiinna waa u yeedhi jiray dherguu odhan jiray markaa saxaabada qaarkood maadaama raashin bisil ay bixiyeen waxay culammadu ka qaateen raashin bisil in la bixiyaana inay bannaanto aayaddina waa aqbalays oo inay qeedhin yahay raashinkaasi iyo inuu bisil yahay midnaba lagama hadlo marka haddii waxa weeye raashin bisil la siinaayo waa in marka waxba la dhergiyaa oo wax caadatan dee uu ka dhergi karo waa in marka waxba la siiya marka taana saas yaday marka in la qadimo ma aha oo maalmo aan imanin la hormariyo taasi waa qalad ee maalin walba waa in la bixiyaa maalinteeda ama yacni marka bishu dhammaato habeenka ugu dambeeya ama maalinta ugu dambeeya waa in la bixiyaa labadaa mid ahaan waa in la sameeyaa laakiin maalmo ruuxii weli aan ku waajibinoo inuu gaadhi dooniyo inaanu gaadhi doonin aan la ogayn waa inaan la yska sii qadimin oo la yska sii bixin siday jamaahiirta culammadu marka ay sheegaan wallahu aclam su-aashada waxay ku saabsan tahay waxaan ahay qof macaan qaba ayuu yidhi markaa saa'ilka wax weydiinayaa marka maxaa igu waajibaya ma soomi kareen jawaabtu waxay tahay dadka macaanka qabaa waxay u qaybsamayaan laba qaybood qaar ka soomi kara macaanka oo aynay dhib ku keenaynin kuwaasi waa inay soomaan oo aynay afurin dadna waa dad markaa aan soomi karaynin oo macaanku ku xumaaday oo muddada intaa la eg ee wakhtiga soonkaa inay ka wada qadaan cuntada iyo cabbitaanka ayna dhici karin darar iyo dhibaato ay ku keensanayso waxaana lagu ogaanayaa inay dhibaato ku keensanayso dhakhaatiiri inay caddayso lagu kalsoon yahay amaba isagu tajribe inuu ku ogaaday oo intuu is yidhi istijaabi yacnii iyadoo wakhtigii dee aanu dhadhoweynba uu khatar dareemay dabeedna sidaa ku afray xaaladdiisuna saaba tahay marka hadday noqoto qofku inaanu soomi karaynin oo xanuunkaa macaanka aanu ka soomi karin wuxuu bixinayaa raashinkaa fidyada abuu bixinayaa maalintii kastaba waa inuu miskiin quudiyaa qadarka lagu quudinayana waa soo sheegnay wallaahu aclam laba su'aalood weeye mid waxay ku saabsan tahay daqiiq iyo timir ma la bixin karaa waxaa isweydiin leh markaa dee timirtu quutulkhaalib ma tahay dad badani waxaa laga yaabaa dee faakiha iyo wax la mida inay isaga yaqaaniine dee cuntoo lagu qado ayna uba aqoonin haalibna aynay ahaynoo dadku aad u isticmaalin waayada qaarkood dee casiis bay ahayd oo dee aad waa loo isticmaali jiray laakiin hadda waxaan filayaa inaynay markaa quutulkhaalib marka laga eego inay noqonayn ee beriis ama markaa daqiiq labadaasaa hadda kollay inoo haalib ah daqiiqdana siyaalo badan oo kala duwan baa loo isticmaala su'aasha ku saabsan ruuxii sii bixiyey oo qadimay ma ku celinaya sida waxa weeye salaamadu ku jirta ee yacnii ruuxii hubsanayo in waxaasi ka asaxeen waa inuu ku celiyo tan kalena waxay noqonaysaa ajar kaloo siyaado ah oo uu hormarsaday ayay u noqonaysa wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay ruuxii isagoo cunitaankii wada ama cabbitaankii wada ayaa adaankii dambe la addimay ma sii wadayaa mise waa joojinayaa ahlucilmiga badankoodu waxay yidhahdaan jamaahiiru ahlicilmi waa inuu joojiyaa waxa uu afka ku hayana waa inuu tufaa oo ka luqluqdaa qawl baa jira yacnii bacdu ahlicilmi ay yidhaahdeen waa iska sii wadayaa laakiin sida qawiga ahi waa sida jamaahiirta culammadu ku tageen oo ahin la joojinayo waayo dawaahirta adilladu waxay sheegaysaa cunitaanki iyo cabbitaanku inay ku xidhan tahay ilaa inta waagu dilaaca hadduu dilaaco meel loo sii wadaa ma jirto xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajr waxaa kaloo axaadiista nabiga ku soo aroortay sala allahu alayh wasalam laa yamnacannakum aadaanu bilaalin fainahu yu'adinu bileyl aadaanka bilaal yaanu idiin diidin cunitaanka iyo cabbitaanka waayo habeen buu addimaa iyadoo habeenka isku jiro ilaa uu ka addimaayo ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum markuu addimo xadiisku wuxuu ku tusinayaa in la joojinaayo cunitaanka iyo cabbitaanka ama xadiiska lagu soo wariyey oo odhanaaya haddii waxa weeye markaa la addimo walinaa'u fii yadihi falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatahu minh haddii la addimo yadoo weelku gacanta uugu jiro yaanu dhigin ilaa intuu dantiisa ka gudanaayo yaanu dhigin xadiiskaasi waa saxiixoo waa sugan yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay ku xambaareen in looga jeedo adaanka hore ixtimaal baa soo galay sida iyo sidaba waa aqbali karaa adilladii kale ee sheegaysay inaan la wadayn marka waagu dilaaco ama la addimana waa taallaa aayaad iyo axaadiisba marka jamaahiiru ahlicilmina saasay doorteen oo ay mareen sidaas aawadeed waxaa lagu xambaarayaa adaankan in looga jeedo adaanka hore waayo riwaayada xadiiska kuma soo aroorin adaankii dambe wax caddaynaya amaa siyaadada odhanaysa wa kaana almu'addinu yu'addinu idaa basaqa alfajru ziyaadada caynkaasi waa ziyaada mursala oo taabicigaa odhanaya abu hurayra hadalka ma odhan xukunkuna wuxuu ka dhalan lahaa oo lagu fasiri lahaa xadiiska hore marka la yidhaahdo abu hurayra markaa yidhi taas baa markaa waxaa lagu fasiri lahaa in kan looga jeedo marka maadaama adaana un la sheegay kii dambena aan lagu qaydin siyaadadaasina aynay ahayn mid markaa saxiixa ka ahaa abu hurayra ixtimaal u geli karo in adaanka ka hore looga jeediyo inka dambe looga jeedo adilladii kale caamka ahaydna meesha ay taallo yacni markaa deliil cad oo lagu khasisi karo adilladaasoo lagaga reebi karo la odhan karo intaa waa la sii wadi karaa gacanta lagu hayo meesha ma noqonayso saas aawadee qowlka jamaahiirtu ku tageen baa saxiix ah ruuxa haddii loo addimo adaanka dambe waa inuu markaa joojiyaa mooyaane inuu ogaaday ruuxan addimayaa inuu ka hor dhacay wakhtigii laakiin hadday tahay wakhtigii loogu talagalay inuu addimo oo ah duluucu alfajri fajru saadiq waagii dhabtaha inuu dillaacay iyada lama sii wada laakiin hadduu ogaado inuu xilliga ka hormaro wakhtiga aan hubsan oo taqwiimbu iskaga markaa addimaa hadda iminka taqwiimku waxay inoo qorayaan afarta ma shan iyo toban bay qorayaan meelahaas xilligaana waxa weeye waa ma dillaacin taqwiimku qoray marka haddii la ogaado taqwiim in layskaga uu iskaga addimayo waa anuu xilligii hubsanaynin xilligiina uu ruuxu markaa hubsaday isagu inaynan gaadhin waa iska cuni karaa waayo xukunku wuxuu ku xidhan yahay tuluucu alfajri xataa yatabayana lakum alkhaytu alabyadu min alkhayti alaswadi min alfajri laakiin haddii kale yaanu sii wadin wallaahu aclam su'aasha uu inanku soo jeediyey waxay ku saabsan tahay alsalaatu khayrun min annawm ma waxaa lagu darayaa adaanka hore mise waxaa lagu darayaa adaanka dambe kollay mas'aladaasi waa mas'ale culammadu isku khilaafsan yihiin labada qowlbana waa jiraan ahlucilmi badani waxay leeyihiin waxaa lagu darayaa adaanka dambe ahlucilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin waxaa lagu darayaa adaanka hore adilada mawduuca ku soo aroortayna qaarkood way itlaaqaysaa oo waxay sheegaysaa in adaanka subaxa in lagu daro alsalaatu khayrun min annawm culamada qaarkood waxaabay qabaan labada adaanba in lagu daraa kutubta fiqiga ee shaaficiyada badankoodu waxay qorayaan labada adaanba waa lagu daraya waxay u tacliiliyeen mid walba adaan subax waa la yidhahdaa xadiiskuna wuxuu sheegayaa adaanka subaxa alsalaatu khayrun min annawm ku dara ha yeeshee labadaba inaan lagu daraynin xagga shaaficiyada waxaa khilaafay baqawi oo baqawi wuxuu yidhi isagu haddii adaanka hore lagu daro yaan ka dambe lagu darin kitaab fiqiga adtaadiib la yidhahdu leeyihi waa la daabacaan filayaa isagoo shan mujallada laakiin agsarka fiqiga shaaficiya waxay qorayaan in labadaba lagu darayo fiqiyada madaahibta kale sida maalikiyadoo kale way itlaaqaya uma sii bambaxayaan badiba iyo xanaabilada mucaasiriinta mooyaane culammadoodii hore uma sii bambaxayaan ka lagu daraayo intaan arkayn calaa kulli xaal mid ahaan in lagu darayo xadiis baa loo hayaa oo aan labadaba lagu darayn oo nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam alsalaatu khayrun min annawm abuu maxduura wuxuu nebigu ku yidhi waxaad ku dartaa yacni subaxa fil uulaa ka hore ku dar nasaa'i baa soo wariyey wahayruh wa kadalika ibnu khusaymaa soo wariyey laba dariiqoo kala duwanna waa leeyihi axaadiistaasi waa haabitoo waa sugan tahay sheegaysa in adaanka hore lagu daro ha yeeshee culammadu waxay isku khilaafeen ka hore maxaa looga jeedaa bay culammadu isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay ku xambaareen oo uu ka mid yahay ibnu raslaan iyo sancaani iyo albaani in looga jeedo kaynu innagu u naqaanno adaanka hore u naqaano waana sida uu ku nuxnuxsanaayo albaani tamaamul minnaha sancaanina uu ku sheegaayo yacni subul salaamka ibnu raslaan uu ku sheegaayo yacni sunanka sharaxa u sharxay oo isaguna ku sheegay culamo kale waxay qabaan waxaa lagu darayaa adaanka dambe ayaa lagu daraya waana sida ay fatwatay lajna daa'ima biri'aasati ibni baaz ibni baaz laftiisuna uu gaar u fatwooday uuna u nisbeeyey jamaahiirta culammadu inay saa qabaan inka dambe lagu daraya lajna daa'iman ay yidhaahdeen sunnadu waa in ka dambe lagu daro waana sida camalka muslimiintu uu ku dareeray ibnu cuthaymiin waa sida uu fataawihiisa iyo sharxulmumtica labadaba markiisa uu ku sheegay uuna ku nuxnuxsay marka aladaan alawal oo xadiidka ku soo arooray muraadka looga jeedaa waxa weeyaan bay yidhahdeen adaanka dambe ayaa adaanu awal lagu magacaabay waayo nisbada marka loo eego iqaamada ayuu awal u yahay
wuxuu nabigu yihi sal allahu alay wasalam bayna kulli adaanayni salaa laba adaano kasta dhexdooda waxaa ku sugan salaad waxaa loo jeedaa adaankiiyo iqaamada dhexdooda waxaa ku sugan salaad sunna ah marka iqaamadii waxaa lagu magacaabay adaan ka kale adaanka waxaa loo addimayaa salaadda darteed salaadda subax adaanka loo addimayaana waa adaanka dambe adaankan hore waa iclaam ka sii horreeya waatuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam idaa xadarat isalaatu falyu'addin axadukum marka adaanka salaadda loo addimayaa wuxuu ku xidhan yahay xuduurka salaadda raaddu haddaynan soo xaadirinoo imanna adaankii salaadda loo addimayay ma xasilin amaa adaanka kale la addimaayo waa adaan habeennimada la addimaayo salaaddii subax looma addimayo marka waxay yidhaahdeen curfiga wakhtigii salafka loo yaqaanay alawal adaan alawal iyo hadda markaa saynu u naqaano aladaan alawal baa kala duwan waxaana taa weliba daliil u ah xadiidka markaa caaisha ee muslim saxiixa ku soo wariyey ee caaisha ay tidhi marka la addimo annidaa'a alawal nebigu sala allahu alayh wasalam waa boodi jiray waa weysaysan jiray dabeedna laba ragcadood buu tukan jiray labada ragcadood buu tukanayaa wa ragcatay ilfajri caaisha waxay ku magacawday xadiiska muslim annidaa alawal nidaagii koowaad bay ku magacawday dee kan hore ee waagu intaanu dilaacin la addimayana waagii intaanu dilaacin la addimayana sunnadii fajriga wakhtigaas ma joogto lama tukanayo kan sunnada fajriga lagu tukanayaa inuu yahay adaanka dambe ayuu ku tusinaya xadiiskaa ku tusinaya calaa kulli xaal aasaar iyo waxyaalo saas oo kale culammadu ay u isticmaali jireen wakhtigii saxaabada iyo wakhtiyadii dambeba waa jiraan marka labada qowlba waa jiraa labada qowlba waa jira kollay wakhtiyada qaarkood waxaan sheegay in adaanka hore sida albaani iyo sancaani iyo ay mareen baa wakhtiyada qaarkood markaa aan raacay laakiin hadda waxaa ilaa kollay fiican ama ilaa arjaxsan haddii camal ahaan la ysla garto yacni markaa sida kale inay uga dhowdahay sida kale inay aqrab tahay inka dambe lagu daro waayo waxa ugu badana loo hayaa waa aladaan alawal adaan alawalna ixtimaal baa galay qaacidaduna waxay tahay idaa tataraqa alixtimaalu ila daliil badala bihi listidlaal marka sida iyo sidaba waa aqbali kartaa saas aawadeed waxaynu kaga baxaynaa sida markaysagaa sheekh ibnubaasba uu yidhi markuu khilaafka masalada sheegay uuna arjaxay markaa in ka dambe lagu daraayo uuna sheegay culammada qaarkood inay ka hore ku dareen ayuu wuxuu odhanayaa wal amru fiihi waasic arrinka ku sugani waa ballaadhay laakiin waxa fiican mid ahaan camalka markaysagaa in lagu dareeriyo oo laysku waafaqo ayaa markaysaga waxa fiican si aan dadkii markaa xoogaa khilaaf ugu dhicin ama ishkaal aan uga iman waxaana ila tahay sidaas waxa weeye badanku ay mareen in markaa lagu socdaa inay markaa tahay sida markaa fiican inay tahay qowlkan kalena markaa waxa weeye culammadii hore wax markaa cabbiray maanu arag sheekh albaani isagu wuxuu u nisbeeyey abu xaniife iyo labadiisa saaxiib laakiin abu xaniife iyo labadiisa saaxiib maba qabaanba adaan hore ee wuxuu ka naqlinayaa taxaawi taxaawina wuxuu u jeeday asalka taswiib ay qabeen bisarfi nadar mawdica la odhanaayo laakiin uma jeedin waxaa lagu dhex odhanayaa adaanka koowaad waayo adaankan koowaad aynu u naqaanno hadda dee waagaa marka waxa weeye abu xaniife iyo labadiisa saaxiib mabay qabin masalada iyagu way khilaafeen sidaas waxa aawadeed yacnii sida ay culammadu sheegeen iyo aqwaasha ay tilmaameen waa saas waxaanay noqonaysaa camalka in mid ahaan marka waxa laysku waafaqo haddii waxa weeye kaas marka adaankaa dambe laysku waafaqana saasaan xaraj ugu sugnayn daliilkii keliya ku sugnaana saasaa ixtimaal ugu jiraa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay saa'ilku wuxuu yidhi waxaan qaataa dawo indhaha lagu dhibciyo ayaan qaataa maalintiina saddex goor baan qaataa soonkii wax ma yeelaysaa mise yeeli mayso masaladaa jawaabteedu waxay tahay sheikhulislaam ibnu taymiya wuxuu kaga hadlaa kitaabkiisa marka la yidhaahdo asiyaam ayuu kaga hadlaa waxaanuu tilmaamay oo uu taxqiijiyey wax daliiloo caddaynaya waxa indhaha lagu dhibcinayaa inay soonka burinayo inayna jirin marka saxiixu inay tahay mar haddii daliil soonka burinaya aan loo haynin macna alakli washurbina aynay ahayn cunitaan iyo cabbitaanna aynay la macno ahayn in ruuxa soonkiisii u jiro dawadiisana iska qaadanayo indhaha uu ku dhibcinayo wuxuu odhanayaa walow wajada tacmahu filxalqi buu odhanaya wax kale iska daaya hadduu doono dhadhanka dawada yacni markaa halkan dhuunta ha ka dareemo waxay soonkiisii yeelaysaa ma jirto waayo nas iyo ijmaac soonkaas lagu buriyo lama hayo wal aslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan shayguna siduu ahaa inuu ku baaqiyuu asalku yahay wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii ruux soon qalla a lagu lahaa oo aanu qallaynin sannadana ka soo wareegeen ma waxaa lagu yeelanayaa qallihii keli ahaa baa lagu yeelanayaa mise qallaha fidyu raacinayaa culammada badankoodu waxay yidhaahdeen waa inuu israaciyaa qalle iyo fidye waa inuu israaciyaa oo maalin kastaba miskiinna ka quudiyaa qallihiina la yimaadaa sheekh ibnu baasna waxa uu tilmaamayaa jamaahiirta culammadu inay saa ku tageen waxaanuu tilmaamayaa aahaar saxaabada ka soo aroortay baa sidaas iyada ah sheegaysa marka aahaarta saxaabada loo cuskanaya buy ruuxa marka laysku hayo fidye ma ku darayaa qallaha mise kuma darayana waa ruux ka gaabin la yimi oo soonkii isagoo qallayn kari lahaa aan qallaynin laakiin ruux cudurdaarkiisii baaqi noqday oo sanawaadkaaba cudurdaar ku jiray dabeedna dib uga baxay isaga qallo keliyaa lagu leeyahay ee qallo iyo kafaare inuu israaciyaa laguma laha qowlan waaxidan wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii qofkii isagoo sooman uu qof kale dhiig ka keeno soonkiisii ma ka burayaa mise kama burayo weliba wuxuu tusaaleeyey macallinkoo kale macallinku inuu ardayda dhiig ka keenaa dee uma bannaana garaaca loo banneeyey macallinku inuu ardayda garaaco dee shuruudaha ku xidhan mar walba waa inaanu iska garaacin waa in ta'diib ay tahay oo laga fursan waayo bimacnaa loo baahday garaacaas mar labaadkana waa inaanu ahayn mid jidhka bararinaya amaba dhiig keenayo jidhka dillaacinaya ee hadduu bararinayo mid bannaan ma aha wadribuuhunna darban ghayra mubarrix axaadiista waatay ku soo aroortay dumarka markii la sheegaayey darbiga ta'diibkao dhan iyadaa looga qiyaastaa waxaad garaacdaan garaaca aan jidhka bararin qofkii dumar oo mukallafad ah oo caqli leh ayaa loo diiday in la garaaco garaac jidhka bararinayo ilmo yar oo sabi ah oaan mukallafba ahayn dee waa calaa sabiili awlaa waa uga sii mudnaansho badanta inayna bannaanayn in waxa weeye jidhkiisa la barariyo ama in dhiig laga keeno marka jawaabtu waxay tahay calaa kulli xaal macallinkaasi dembi buu la yimi dembigaana waa inuu ilaahay ka toobad keenaa ardayga dee uu dhiigga ka keenayna waa in laga xaqaa se qur-aankaan laydinku dhigayn haddii markaa la yidhahdo macallimiinta wax laga xaqanaya macallimiinta ilaa wax laga xaqdo carruurta kama daynayaan siday u garaacayaan waxaa meelaha qaar laga isticmaalaa anna laftiisaan leeyahay adna jidhkiisaan leedahay yacani jidhkaas saa doonta u garaaca laakiin lafta ha jebin dee waa dulmi waxaas waa dulmi ya in sidaa la yidhaahdo ma aha waa in waxa weeye la ysxukumaa oo macallinku markuu xataa cadhoodo waa inuu is-ilaaliyaa waa inuu ka ilaaliyaa markaa meelaha meela aan la garaacin baa jira waxaa ka mida wejiga hadduu waalid yahay iyo hadduu macallin yahay midnaba wejiga inuu wax kaga dhufto ilmaha uma bannaana axaadiis baa diidaysa meelaha kale halista ah laftooda waa inan waxba kaga dhufan waxaa ka mida beerka waa halis yani waxa weeye waa inuu iska ilaaliyaa meelaha halista inu wax kaga dhufto jidhka kale uu wax kaga dhufanayo hadday gacan tahay iyo hadday markaa waxa weeye yacni baridiisa tahayba waa in ay khafiif noqotaa oo nawcan maa yacni darbi khafiifa oo aan baririnayn jidhkana jeexayn oo dhiig ka keenayn waa inay noqotaa marka waxa weeye calaa kulli xaal ruuxii markaa ruux wax ku dhuftay oo dhiig kaga keenay soonku kama burin laakiin wuxuu noqonayaa inuu dembi ku dhacay buu noqonayaa ajarkii soonkiisa wax u dhinmayaan oo waa ka nuqsaamaya laakiin soonku ma buraayo sida saxiixa ee jamaahiirta culammadu ku tageen qowlka ibnu xasmi laakiin haddii lagu socdo dembi oo dhan baa soonka buriya dee cidday soon u asaxayaaba waa iska yaraanaya ka laga keenay dhiigga waxaa jira mas'alo ku saabsan toobinka ku saabsan baa jirta toobinka axaadiis baa ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam aftara alxaajib waalmaxjuum ka wax toobay iyo ka la toobay labaduba waa afureen saas yadaa uu nebigu yidhi sala allahu alay wasalam culammada qaarkood xadiiskaasay cuskadeen oo waxay yidhaahdeen haddii ruux la toobo ama dhiig fara badanoo toobinkii oo kale la mida laga keeno ou iska keeno ama ikhtiyaaran oggolaado in laga keeno wuxuu noqonayaa soonkiisu inuu guri laakiin dhiigga yar ee khafiifka ah sida waxa weeye markaa dhiigga yar ee markaa la baadhayo ee taxliilaadka loo isticmaalo ee shaybaarkaoo kale uu baadhayo ka noocaasoo kale waxba markaa ma burin saasay u kala tafsiiliyeen culamada qaarkood laakiin qowlka saxiixe qawigii wuxuu yahay inaan midnaba burinaynin hadday tahay dhiigga toobinka iyo hadday tahay mid yar midnaba burin maayo axaadiista ku soo aroortay aftar alxaajib waalmaxjuubna waa mansuukha oo waa la nasakhay intaa dabadeed xijaamadii nebigu waa ruqseeyey ruqsaduna waxay noqotaa manci dabadeed bay noqotaa markaa saas aawadeed qowlka saxiixi waa in markaa dhiigga ruuxa laga keenaa ama toobin ha ahaato ama khayrkii ha looga keenee inaan soonkii ku buraynin ayaa qawiyo raajixa wallahu aclam labada su'aalood waxay ku saabsan yihiin baabka ikraaha ama dirqiga ku saabsan yihiin wuxuu yidhi inanku ruux sooman ayaa dad budhcadii meel u galeen dabeedna qori bay ku qabteenoo waxay yidhaahdeen ilaaba ilaa afar haddii kale waa ku dilaynaa wixii lagu afurayey u keenay haddii mar lagu dirqiyey oo lagu khasbay oo ikraah arrinkaasi ku dhacay isaguna inuu afuro iska jebiyo aanu doonaynin uu nacaayo qadarka ugu yaray kaga tegi karaanna uu cabbo oo aanu sii wadin ila soonka wax yar baa lagu jebin karaaye marka intii uu yacni ka baday inaan odhan cudurdaar baad haysataay dabeedna markaysa markaa aanu iska shubin oo dee iska wada cabbin iska qulqulin ya qadarka ugu yara ay kaga tegi karaan oo isticmaalo ama cabbo dhibi kuma sugno soonkiisina waa u jiraa waman yukrihunna fa ina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim ikraahu odhaahyada iyo ficillada dhammaan cudurdaar buu yahay ikraahuna waa geli karaa marka laga reebo dil cid xaqdarre lagu dilaayo khasab qofka lagu dirqiyaa u bannayn mayso ruksana u noqon mayso waana isku waafaqsanyeen culammadu inaan ikraaha geli karin dilka xaqdarrada ah ittifaaqu alculamaa weeye oo culammadu waa isku waafaqsanyeen laakiin ashyaada kaleoo dhan ikraahu waa geli karaa zinaday culammada qaar khilaaf geliyeen zinadana waxaa ku soo aroortay aayaddaa suuratunuur walaa tukrihuu fatayaatikum cala albigaa'i in aradna taxasunan marka sababu nuzuul bayna lahay aayaddiina waxaa lagu khatimay khitaamkeedii waman yukrihunna fa ina allaha min bacdi ikraahihinna ghafuurun raxiim marka ikraahi inuu cudurdaar zinadii xataa u yahay baa aayaddu ku tusinaysa sabab nuzuulka ku soo degtayna marka loo ego marka ruuxaa la dilqiyey soonkii kama burin mar hadduu waxa weeye isagu niyad ahaan inuu afuro aanu doonayn oo uu karaahiyaysanayey qadarka ugu yar ee ay kaga tegayaanna uu sameeyey soonkiisii waa u jiraa ta kale ku saabsan beled gaale hadduu ruuxu joogo oo gaaladii ay ku yidhaahdaan ma soomi kartid ay ku yidhaahdaan oo soonkii ka reebaan waxay noqonaysaa inuu siran u soomo oo waxa weeye soonkiisa markaa u qarso beledka caynkaasee lagu cidhiidhyaye ee markaysagaa soonka loo diidayana hadduu awoodi karaayo inuu ka hijroodo waajib waxa ku ah inuu ka hijroodo aanu ku sugnaan ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi alard qaaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay beledada qaarkood ayaa waxaa jirta maalintii habeenkiiba aad u kala badan waxaa laga yaabaa siddeed iyo toban saacadood ama sagaal iyo toban ama labaatan ama koob iyo labaatan saacadood inay maalinta inka swiden meelo ka mida koob iyo labaatan saacadood baa ay dadku sooman yihin xilliyo kalea waxaa dhici karta inkastoo wakhti dheeri u dhaxeeyo intaa lidkeedu inay maalin u noqoto oo saddexda saacadood ama afarta saacadood ama shanta saacadood inay maalin u noqoto inta kalena habeen noqoto markaa saa'ilku wuxuu yidhi dad baa markay xagga maalintu badan tahay halkay yimaadaanoo ku soomaan markay maalintu xaggaa yar tahayna xaggaasay joogaan soonkoodu muxuu noqonaya jawaabtu waxay tahay soonkoodu waa asax waayo mawdicay joogaan bay ku xidhantahy kuma khasbana meeshay joogaan haddii xilliga maalintu aad u badan yahay in la yidhahdo kama tegi kartid yacni waa tegi karaa beledkii kale ee maalintu markaa iyo habeenku ay isleekaayeen ama isku dhadhowaayeen waana ku soomi karaa marka waxa weeye maalintu ay yar tahayna beledka maalintu yar tahay hadduu joogo waa ku soomi karaa soonkiisana xaraj kuma sugnaa waa u asaxayaa ha yeeshee xagga fadliga de waa kala badan karaa oo waatuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik ajarkaagu wuxuu ku sugnaanayaa kolba inta dhibtaada iyo kharashkaagu ahaaday bimacnaa laba cibaadaa waxaa dhici karta laba ruux inay kala sameeyeen cibaadana xaraj iyo mashaqo badan baa ruuxii kala kulantay midna mashaqo iyo dhibaato badani kalama kulmin ee kii dhibaatada badani kala kulantay isaga ajar badnaanaya kii dhibta yaraana dee ajarkiisii waxa weeye waa yaraanaya xadiiskaasna waxaa ku soo arooray bukhaari ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik min xadiisi caaisha almuhim marba meesha uu ruuxu joogu la soogaya halkaa waxaan baraarujinaya beledada ay maalintu aadka u badan tahay waxaa lay sheegay muslimiinta jooga qaarkood iyagoo qorraxdu soo jeedda ay afuraan iyagoo qaar ay leeyihiin makaanu la afureen ta noocaasi waa mid khalad ah haddii beledku maalin iyo habeen qumman leeyahay oo afar iyo labaatanka saacadood qaybina maalin tahay qaybina habeen tahay afar iyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin ay u qaybsan tahay siday doontaa u kala badato siday doontaa u kala yaraato intii maalina waa inuu soomaa intii habeenana waa inuu afura haddii afar iyo labaatankii saacadood maalin iyo habeen aynay u qaybsanayn wa fardan wa taqdiiran ay jirto meel qorraxdu intaasoo bilowda aynay ka dhicin la odhan maayo adigu iska soomanow laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha faqdiruu qadrahu baa lagu camal falaya xadiiskii dajaal wakhtigiisa ku soo arooree saxiixa ahaa ee nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam maalin sannadoo kale inay jirto yaa dabeedna markaasaa lagu yidhi yaa rasuula allah maxay samaynayaan salaaddii haddii maalin sannad la midii ay jirto ma salaad yacni sannadeed baa saaran mise salaad maalin baa kaga filan oo shan salaadood inay tukadaan ayaa maalintaa sannadka la midka ah kaga filan nebigu wuxuu u sheegay sala allahu alayh wasalam yacni way qadarayaan oo bimacnaa waxay qiyaasayaan intay maalintii noqon jirtay intii bay ku tukanayaan yacni salaaddii sannadkii way la imanayaan laakiin way qiyaasayaan oo qiyaas bay ku tukanayaan baa xadiisku sheegaya waa saxiix wakhtiga dajaal baana ku soo arooray marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen afar iyo labaatankii saacadood haddii maalin iyo habeen qumman aynay u kala qaybsanayn ee isugu bixis ay tahay intaasoo maalmood ama intaasoo bilood iyadoo waxay noqonaysaa beledka ugu dhow ee habeen iyo maalin qumman leh ee afar iyo labaatanka saacadood habeen iyo maalin u qaybsamaan bay la soomayaan lana afurayaan wallahu aclam su'aasha hore waxay ku saabsan tahay ruux ayaa laba maalmoodba ramadaantii hore lagaga lahaa dabeedna ramadaantii kale markay soo gelaysee laba maalmood ka hadhsanayd ayuu is yidhi war laba maalmood baa lagugu leeyahay eesoon ma soomi karaa labadaa maalmood ee ramadaan ka horreeye qallo uu qallaynaayo labadii ka tegey ee ramadaantii hore kaga tegey mise ma soomi karo maadaama ramadaantu soo dhowaataye waa inuu marka ramadaan daba maraa labadaa maalmood daba mariyaa oo uu dib ka qalleeya marka waxaa soo arooray xadiis sheegaaya in nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam laa taqaddamuu ramadaana bisawmi yowmin aw yowmayni ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum ramadaan ha kala hormarina soonkaa maalin soomaysaan ama laba maalmood soomaysaan mooyaane in maalintaa ama labadaa maalmood soomu mid soomi jira inay ugu dhex jirtay mooyaane ay ahaan jirtay oo caado u lahaa haddii markaa soonuu caado u lahaa ay tahay ha soomo xadiiskaasi wuxuu ku saabsanyay soonka sunnaha ah waxaan u sheegayaa waa si aan loogu qaldamin soonka sunnaha buu ku saabsanyay ramadaan hadday soo dhowaato soon sunna ah in ramadaantii lagu qabto ma aha si loo kala fasliyo sunnaha iyo faralka oo loo kala soco marka kaa la diiday waa soonkii sunnaha ahaa qofkuna aanu caado u lahayn laakiin soon faraloo lagu leeyaho laba maalmooda ramadaanna laba maalmood ka hadhsan tahay qallaha uu qallaynayaa iyada loo diidi maayo waxay noqonaysaa inuu qalleeyay noqonaysaa dhibina kuma sugna dibmarinta uu dib mariyana fidya inay raacaysa iyo waxyaalaha ku jiraan yaa oo culammada jamaahiirtu waa kay leeyihiin qada iyo fidyaha isku daro mar hadduu soomi karayay oo labada ramadaan intii udhexaysay uu soomi waayo marka si uu tafriidka iyo kagaabinta uga uga baxsado waa inuu soonka markaa la yimaadaa oo labadaa maalmood qalleeya waxay su-aasha kale ku saabsaneen ruux soomaaya soonkii ramadaan laakiin salaaddii aan tukanaynin isaga xaalkiisa ka warramay ninkaa xaalkiisu waa culus yahay oo waxaa la ysku hayaa ma muslim baa mise waa gaal salaaddu waa tiirkii diinta axaadiistana waxaa ku soo aroortay ruuxa salaadda ka tagaa inuu gaal yahay culammada qaarkoodna axaadiistaasay cuskadeen marka culammada odhanaysa waa gaal dee waxay leeyihiin soonkiisaasi ma asixin waa inuu soo islaamaa dabeedna markaa uu soomaayo tukadaa ahlu cilmiga qaarkoodna waxay leeyihiin waa faasiq fisqigiisu xun yahay faralku waa ka dhacayaa ha yeeshee ajar iyo sawaab ku yeelan maayo dee ruuxina waa daalaya waa shaqaynaya ajar buu doonaya jannuu doonaya dembidhaaf buu doonaya yaa waana ti axaadiista ku soo aroortay ruuxa ramadaan u soo gasho aan loo dembi dhaafin ilaahay markaa ha fogeeyo naartaa ku fogeey jibriil baa ku duceeyey nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam aamiin buu yidhi marka ma habaarkaasuu doonayaa inuu ku dhaco waa inuu iska ilaaliyaa oo yacni salaadda aanu ka tegin ramadaan iyo kayrkeed toona ou salaadda la yimaaddaa salaad la'aantu waa diin la'aan yaa waa in arrinkaa aad looga taxadira waxaa laysku hayaa waa faasiq fisqigiisu aad u xun yahay iyo iyo waaba kaafiroo milladaba waa ka baxa ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen hadduu soomaayo laga reebi maayo soonkoo la odhan maayo ha soomi alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin isagoo ka qaba taarikusalaadku inuu gaal yahay wuxuu yidhi haddana hadduu soomo la odhan maayo maxaad ka soomaysaa waxba ha soomin marka mar haddaad tukan weyday yaan laga reebin waa laga yaabaa markaysaga markaa khayrku waa isjiidaaye tan kalena markaysaga inuu markaa dee ku soo dhiirado inuu markaa khayrkii la yimaado ya oo salaaddii la yimaado yacni ayaa markaa laga yaabaaye yacni yaan loo diidin wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsantahay dadka qaarkood baa cibaadada googooya oo ramadaan haddaynay joogin cibaado la iman maayo salaad lagu arki maayo hubkiisa wayse marin maayo ramadaan markay soo gasho safka horu ku jiraa waana soomaye taasi khatar buu ku sugan yahy haddii geeridu ugu beeganto isagoo ramadaantii ku jira dee khayr waa haleela yaa niyadiisana markaa uu isleeyahay khayrka sidaa ugu sugnow oo aan islahayn hadday ramadaan baxdo halkaaga ka miis aan islahayn ila toobadkeen hadduu la imanayo waa inuu wixii hore ka nadaamoodaa ka tiraanyoodaa oo isku cilkaambiyaa oo is yidhaahdaa dib ha ugu noqon go'aansadaa laakiin haddii aanu go'aansan inaanu dib ugu noqon ee uu is yidhaahdo halkaagii hore aad ka miistid dee toobadkeenkiisiba ma asixin calayhi wisruh walahu ajruh laakiin hadduu noqoto inuu toobad keenay wixii ka baxay ka tiraanyooday isku cilkaambiyey ka fuqay dembigii cibaadada u wada jeestay niyadiisuna ay tahay dibba ha ugu laabmina halkaa ka wad ilaa inta geeridu ku imanayso hadduu sidaa ku dhinto dee khayr buu ku dhinto duubaa lahu haddii laakiin dee isagoo cibaadadii faraha ka qaaday dee ay u timaaddo geeridu dee khatar buu ku sugan yahay marka waa in cibaadada la joogteeyaa wacbud rabbaka xataa ya'tiyaka alyaqiin baa ilaahay ku yidhi nabiga sala allahu alay wasalam caabud rabbiga ilaa geeridu ku imanayso ilaahay caabud yacni cibaadada ilahay inaad caabudayso laazim oo ku sugnow marnaba ha ka foqinaa ka tegin marka waajibku waa saasida wallahu aclam su-aal baa waxay ku saabsan tahay dadka markaa jooga meelaha dhibaatada badana sida xeebahoo kale ee aadka u kulul xagga soonka ma ka fadli badan yihiin dadka kale oo innaga hore u soo sheegnay ajruki calaa qadri nasabiki wa nafaqatik sida cibaadada loogu kala dhibaato badan yahay oo dhibta la dareemaya ay u kala badato ayaa markaa ajarkuna u kala badanaya ajarkuna saasuu u kala badanaya taasi waa jirtaa laakiin qofku mashaqada sidiisa waa inuan u raadsan mashaqadan ajarkiisu uu ku badanayo waxaa loo jeedaa waa mid ficilka uu samaynayo ka laasimtay oo ka dhalatay ee isagu aanu doondoonono raadsan yaa ee hadduu yidhaahdo yacni dhibtaan raadsanaya anigu oo yacnii masjidka iga fog baa tallaabadii badan tahay oo in doora loo soconaya oo kaasaa ajar badan marka kan dhow ku tukan maayo dee taasoo kale markaysaa waa qalad sax ma masjidka kuu dhowba axaq ah oo kuu xaq leh yuusalli axadukum filmasjidi aladii yaliih ha ku tukado midkiin masjidka soo xiga walaa yatatabbaci ilmasaajida masaajidda yaanu raacraacinoo yacnii matlab kale yadaan ugu sugnayn ajar badsi keliya masjid kaa fog baan u qabanayaa muraadku waa inaanu ahay hadduu muraad kale u yeeshay qaraabo u dhow uu soo salaamay ama dersi buu ka soo akhrisanay ama dersi buu ka soo dhigay dee marka waxa weeye kan waa ka tegi karaayo yacni ka soo xigay waa ka tegi karaayo ka kale waa qaban karaa yaa laakiin isagaan dan kale ka lahay tallaabadu ha kuu badato keliya waa inaanu qaban marka mashaqada ruuxa laasimka ku ah ee camalkuu ka dhalatay isagu aanu doondoonan yacni cibaadadii ajarkeedii waa ku badnaanaya laakiin mashaqadii isagu inuu doondoontoo raaraadsada maaha marka xeebaha dadka marka ku soomaya ama mashaqada daran ku soomaya amaba shaqooyinka adag ku jira oo haddana sooman dee ajarkoodu inuu badanayo waa jirtaa yacnii waxaana laga qaadanayaa adilada caamkaa baa laga qaadanayaa wallaahu aclam su-aashan waxay ku saabsan tahay ruux yacnii markuu qaan gaadhay isla markiiba cibaadadii ma bilaabin salaad iyo soom badan baa ka tegey dib buu ka toobad keenay muxuu ka yeelayaa salaadihii iyo soonkii horee tegey muxuu ka yeelaya mas'aladaas ku saabsan salaadda iyo soonka culamada jamaahiirtu waxay leeyihiin waa la qallaynayaa bay leeyihiin fa daynullaahi axaqu an yuqdaa daynka ilaahay baa u xaq leh iyo geshiga ilaahay in la gudo isaga uga xaqnimo badan daynka makhluuqaadka in la gudo ka xaqniga badan marka waa in la gudaa bay yidhahdeen salaadihiina waa inuu markaa qalleeyaa oo tukadaa soonkiina waa inuu qalleeyaa labadaba waa inuu qalleeyaa saasay jamaahiirta culammadu leeyihiin bacda ahlicilmiga ka midna waxay kala saarayaan salaaddiiyo soonka waxay leeyihiin yacni soonka waa la qallaynayaa laakiin salaadda yacni waxaweye lama qallaynayo oo soonka adillo gaaroo qalle sheegaysaa soo aroortay man daracahu alqay'u falaa qadaa'a calayh waman istaqaa'a falyaqdi iyo walyaqdi yowman makaanah xadiiskii mujaamica ama wiqaaca ku socda laakiin salaaddii lama qallaynayay leeyihiin laakiin waa inuu ruuxu toobad keenaa ka murugoodaa oo isku cilkaambiyaa oo salaadaha sunnayaasha ana farabadsadaa sunne fara badan waa inuu tukadaa daa'ifada culammada ee saa ku tagtay saasay leeyihin marka waxa weeye calaa kulli xaal soonka kollayba in la qallaynayaa arjaxa bacdu ahlicilmi oo labada midnaba lama qallaynayo odhanaya waa jiraan oo towbadii ka waajibinaya uun yacni qofku khayraad kale inuu la yimaado laakiin soonka ilaaba ilaa waa inuu qalleeyaa cadadkii soonka ka tegey salaadahana waa inuu ka toobad keenaa oona waxa weeye markaa salaadaha sunnayaasha farabadsadaa oo sunnayaal badan la yimaadaa saas yadaa la yimaada wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay haddii uu ruuxu arko ruux is-ilaawey oo cunaaya ama cabbaayuu arkay ruuxu waa soomanaa dabeedna isagoo cunayaa la arkay sida xaaladdiisa ka muuqatana ilowshiye inay u dhacday baa markaa la garanaya ma la baraarujinayaa oo ma la xasuusinayaa soontii oo kadaama lagu odhanaya mise waa loo daynayaa laga duulin maayo taas iyadaa jawaabteedu waxay tahay waa la baraarujinaya waa loo sheegaya waayo nabigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam man ra'aa minkum munkaran falyughayiruu biyadih fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan kii idinka midee arka shay munkara oo shareecada khilaafsan gacanta ha ku beddelo hadduu kari kari waayo afka ha ku beddelo hadduu kari kari waayana qalbiga ha ka noco shaygana waa munkar qofku macduur ha ahaado oo dembi yaanu ku qabin laakiin waa munkar waa mukhaalif lisharci macduur inuu yahay waa shay kale marka waa loo sheegaya waa la baraarujinaya ta kale nebigu wuxu uhi sala allahu alayh wasalam innamaa ana bashar ansaa kama tansawun fa idaa nasiitu fadakkiruun salaaddaanu xadiis ku saabsanaa anigu bini aadam baan ahayd la mid ah waxaan wax u ilaawaa sidaa u ilowdaan oo kalean wax u ilaawaa fa idaa nasiitu fadakkiruunii markaa wax ilaawo ixasuusiya dee salaaddii sidaa uu nebigu ka yidhi ixasuusiyaa soonkana loo xasuusinayaa ciddii ilowda yacni saas yadaa weyy ilowshiyahanna waxa ugu badanee ku sugan waa inuu qofku macduur yahay oo loo cudurdaarayo cidda loo cudurdaarayna ka ilaawayoo keliya ma aha kii jaahilkaa laftiisa waa loo cudurdaaro waa macduur haddaanu waxa garanayn haddana la odhan maayo waa macduure iska daaya jahligiisaa ku sugnaadeen waa la baraya irjic fasalli fa innaka lam tusal marka waxaa weeye sida saxda ahi waa in loo sheego la baraarujiyo saas yada aweeye qofka is-ilaaway ee wax cunaaya u cabbaaya waa ilayaa ka daa miyaanad soomanayn inta uu afka markaa ku hayana ha tufo ee soonkiisa waa waasaxa wallahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay qofkii waalidkiisii soon lagu lahaa soon ramadaan cadadkana aanu garanaynin siday uga soomi karaa waxay leeyihiin xadiiskii caaisha iyo ibnu cabbaas iyagoo cuskanaaya ahlucilmiga qaarkood oo shaaficiyaduba ka mid tahay soonkii ramadaan wax ka mid a haddii markaa ay ka tagto waalidkii ama ruuxii maydkahaye dhintay ay ka tagto waa in laga qalleeyaa waxaanay u cuskadeen xadiiska sheegaaya man maata wa calayhi siyaamu saama canhu weliyi xadiiska itlaaqiisa ama cumuumkiisay u cuskadeen oo ay ka qaateen su'aasha ku saabsan haddaanu garanayn cadadka lagu lahaana qadarkii lagu lahaa yacni waa ka soomayaa ilaa uu is yidhaahdo qadarkii waad dhammaysay bacdu ahlucilmi oo yidhi fidyo ka bixinayaana waa jiraan oo yidhi soon markaa kama samaynaayo xadiiskana ku xambaaray in looga jeedo nadarka laakiin daahirka xadiiska culammada shaaficiyadu waxay u deliishadeen in soonka ramadaan laga soomi karo qariibkii iyo ruuxii xigtada ahaa in laga soomi karo ee dhintay ayay ka qaateen wallahu aclam su-aal baa waxay ku saabsan tahay waxaa su-aashaasi sheegaysaa waxaa jira kiniin qofku uu cunaayo wakhtiga suxuurtoo kale dabaed maalintii maba gaajoonayaba marka tan noocaasa ma samayn karaa sababtu waxay tahay wakhtigan uu qofku afran yahay ee cunitaanka iyo cabbitaanku u bannaan yahay inuu wax cuno iyo inuu wax abbaabo waa u bannaanay soonkiina waxba kama yeeliyso laakiin ajarku dee inuu nuqsaamo waa dhici kartaa laakiin waxa weeye soonku waa u asaxayaa mar hadduu xilligu liqaayey ay tahay xilli cunitaanka iyo cabbitaanku u bannaanyay wallaahu aclam su-aashu waxay ku saabsan tahay su-aal horeynu ka jawaabnay bay kolay ku tacalluqdaa haddii masjidka ku dhow aan markaa lagaga tukanayn yacni qiraa'o badan ama qur'aan badan aan lagaga tukanayn laakiin masjid kale oo kaa fog baa qur'aan badan lagaga tukanayaa ruuxu ma eexaysan karaa masjidka qur'aanka badan lagaga tukanaayo inuu u gudbo oo u tallaabo siuu ajarkiisu u bato tan noocaasoo kale ah waxay culammadu yidhaahdaan wixii macno ah ee gaar ah ee keensan kara inuu ruuxu masjidka kale u tegi karo ee aanu mashaqo inuu iska doonayo ahayn dhibi kuma sugna bay yidhahde oo sida waxa weeye masjid baa sunnadii aad loogu ilaaliyaa masjidna sunnada aad looguma ilaaliyo ama masjid baa waxa weeye salaaddiisu wanaagsan tahay midna salaaddiisu xoogaa yacni qubqub baa ku jirta yaa iyaday ansaxayso midna waxa weeye salaad yacni deggan baa lagu tukanayaa oo dee markaysa markaa yacni saas ah ruuxu waa markaa tegi karaa masjidkaa kale waa tegi karaa oo u tallaabi karaa waayo macno gaara markaas uu ugu tegayaa ee mashaqo iyo dhib inuu iska doonayo ma aha tatabbuca la diidayaana waa mashaqo inuu iska raadsanayo ama macno kala gaar yeelaya yadaan u jirin inuu kanuun ka tegayo soo xige ee ka kale u tallaabayo wallaahu aclam waxay la tahay aan intaa ku gebagabayno maadaama dadka qaarkood oo soomannaha laga yaabo inay seexan karaan marka intaasa insha allahu tacala inoogu ekaanaysa